ugu yaraan shan qof ayaa dhimatay lix kalena way ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo lala beegsaday afaafka hore ee makhaayad loogu magacaabo banooda oo ku taala kasoo horjeedka hotel central ee magaalada muqdisho qaraxan waxaa goobjoogayaashu ay v o e da u sheegeen inuu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaan kula xidhiidha waryahayaga axmed xasan colaad oo isagu goobtaasi tegay qaraxa kadib
saarey maanta duhurnimadii xilliga magaalada muqdisho ayaa qarax baabuur waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey ayaa la hordhigay meel ku dhow hotelkii central oo hadda ka hor qaraxa lala beegsaday meel makaaxi ah oo lagu magacaabo banooda iyo hotelka central meel udhexeysa ayaa gaarigaasi la dhigay maqaayadda waxay ahayd maqaayad aad ay dadku isugu yimaadaan xilliga maaragtay qadada marka baabuurku qarax ayuu sameeyey meesha ayuu ku qarxay dad fara badan ayaa ku dhaawacmay tiro ahaan ilaa shan qof oo anigu aan indhahayga aan saaro goobtaas kusoo gaaray ayaa meesha ku dhintay marka meesha waxaa ka muuqda burbur lixaadle iyo badawaari fara badan oo maaragtay burburka soo gaaray iyo raadadkii ou reebay baabuurkii qaraxa sameeyey marka saarey meeshu markaad aragtid indhahaad waxay qabanayan dhiig fara badan oo laamiga qulqulaya dhibaataa meesha ka muuqata waxaan iminka aan la hadlayaa qab ka mida dadka halka qaraxu markuu dhacaya halkaa ku sugnaa magacaada cala cabdullaahi bood bal ka waran maanta halkan qaraxa ka dhacay halkan qaraxa ka dhacay maanta goobjoogaan ahaay meesha dadka shirkadaha shirkadaha oo meesha ku dhowaan ahayn meesha waxaan ku dhahay shirkad sidaal iyo makaaxi iyo dukaan baabuurka meesha noo soo dhigay markaas kabacdi baabuurkiia qarxay laantii dukaanka waa dhimatay saanta dhan maqaayaddan waa waa idina waa garaab ugu yaraan maydka meesha ugu imid sideed camiisay gaaraysa marka maxaa dhaca marka intaas kadib dadka meesha see wax u dhacay waxay wax u dhaceen baabuur oo qarax laga soo bixiya noo soo dhigay meesha ganacsiga hortiisa waxaan kasoo horjeednaa hoteelkii la qarxi jiray oo la dhihi jiray central waxaan kasoo horjeednaa meesha baabuur noo dhigay baabuurkiia qarxay markii baabuur qarxayna dadka waa ku baabaayay ugu yaraan labaatan dhaawaca waa la qaadiy ka badan maydkuna hadda intaan soo gaaray sideed oo gaaraya marka marka dhimashadu waa ilaa sideed intaa adigu hadda aad aragtay sida hadda aad tilmaamayso dhimashadu ilaa hadda waa sideed laakiin dad garaaba oo bistooda oo oo oo loo qaada sabadaa jira ma anka aniga wax dhis laakiin dhaawacu labaatan waa gacagayha muxuu ahay marka gaariga meesha yaa soo dhigay gaariga ay soo dhigta ma aqaan gaariga meesha laga soo baakimay waana qarxay marka ay soo dhigta ma naqaan sababahaas cunuku ma naqaano laakiin ilaahay ummadda joogtay waxna waa ku geeriyoodeen waxna waa dhaawac oo sababa loo qaado marka makaaxida miyaad meesha wax ka dhaceen makaaxida banooda irideeda waa meesha wax ka dhaceen anagana shirkada ku dhegananahay islaanta dukaankina way dhimatay kii maqaayadina waa tacbaan dadkii maqaayada cunay shacabkii maqaayada cunay laamiga maraya ayaa ku meesha dhibaato badan ku gaar saarey sida aada maqlayso goobjoogahaasi wuxuu sharxay meesha dhibaatadii ka dhacday gaari yar oo ahaa kuwa raaxada ah marka waxaa dareemaysaa gaariga burburkiisa ayaa hadda aan kor taaganahay cid soo dhigtay may ku sheegi karaan laakiin dadku waxay ku tilmaamayaan in gaariga meesha baarkin ahaan loo soo dhigay oo meesha maqaayada horteedaa waana halkaana looga dhaqaaqay qaraxuna kabacdi oo sidaa gaariga uu ku sameeyey marka saari waxaa kaloo hadda ila jooga afayeenka cusub ee maamulka gobolka banaadir oo halkan shir jaraadi isagana ku qabtay cabdifataax xalane oo isagana rabno inaan wax ka weydiiyo afayeen cabdifataax kusoo dhawow idaacadda v o a maanta bal halkan wixii ka dhacay bal wax nooga sharax waa mahadsan tahay colaad maantay wixii dhacay qarax baabuur lagu soo xiray ayaa lasoo dhigay maqaayadda central hotel kasoo horjeeda taasoo shacab ay ku qadaynayeen gaarigaas ayaa meeshii ku qarxay dhimashadii dhaawac intaba way jiraan oo shacabkii meesha ku qadaynayay ayaa qaarkoodna ku dhinteen qaarkoodna ay ku dhaawacmeen ma jirto cid dawladda ka tirsan oo wax ku gaareen dhammaan intii maanta ay wax gaareen shacabka soomaaliyeed ay ayay ay intaba ahaayeen dhimashada iyo dhaawaca tira ahaan saxda ah hadda ma xaqiijin karno waayo gurmadkii ugu horreeyay ayaa la qaaday dhaawacii inta dhimatay indhahaygu shan qofood oo dhimatay waan arkay meeshaan kusoo gaaray marka wixii kale oo ama dhaawacaas ah ama dhimashada kale ah markii aanu xaqiijino isbitaalada ka xaqiijino ayaan insha allahu aan aan aan bahda warbaahinta la wadaagi doonaa haddi ilahay
saare sidaa maqlayso afyeenku arrimahaasi ayuu ka hadlay hadda meeshii ciidamada amniga ayaa ku sugan meesha qaraxa oo ka dhacay waa meel ku dhow guriga tiyaatarka ama xaawataaka isgeeskii loo yaqiinay marka guud ahaan hadda jawigu waa mid degan saare hadda xaaladdu way degan tahaa tiri dadkii dhaawacay meesha ma laga guray iyo dadkii meydkii oo ma loo qaaday cusbitaalada saaay dhaawacyadii iyo meydadkii dhammaanba meesha waa laga guray hadda goobta gaarigii burburkiisii iyo gawaari kale oo burbursan iyo ciidamada amniga ayaa isugu soo haray kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda axmed xasan colaad oo isagu goobtaasi tegay qaraxaasi kadib waxaanuu isla goobta kula kulmay oo uu wareysanayay qaar ka mid a dadkii goobjoogga ahaa iyo weliba mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir dhinaca kalena shaqaalaha gurmadka gaadiidka degdega ee ambalaasyada muqdisho ayaa iyaguna ka hadlay gargaarka caafimaad ee ay u fidiyeen dadka qaracan qaraxan ku dhaawacmay dadka wax ku noqday qaraxan ayaa la sheegayaa inay ku jiraan caruur doctor cabdilqaadir cabdiraxmaan aadan waa madaxa ambalaasyada aamin ee magaalada muqdisho waryaheena saare cabdi axmed ayuu uga warramay gurmadka ay fidiyeen
aamin ambulance service yani dadkii aan qaadnay afar qof oo dhimasho ah iyo lix qof oo dhaawac ah laakiin khasaaru intaas wuna ka uu ka badan karaa oo way u dhici kartaa gaaw kaleeto oo qaaday ama gaadiid kaleeto oo si khaaska loo leeyahay qaad qaaday way way jiri karaan adinka maahane ambalaastiinan aamiin maahane ma cid kale ayaa dhaawacyadii dhimashada goobta kasoo qaadaysa
runtii horta markii meeshan wax la qaadayo ama dhaawac ahaata ama dhimasho ahaata cid hadda gooni looga dhexeeyo oo laleeyahay cidaas xaqule ma jirto laakiin qof kastaba maadaama wixii ay ay wax wax dhibaato dhacda ay tahay qof waliba meesha uu kasoo gaaro unbuu ka qaad qaadaa marka inna waxaan sheegi karnaa wixii inaga iwitness anaa isheena aynu ku aragnay marka way dhici kartaa inay intaas ka basaan waa macquul oo dad kaleeto ay ka qaad qaadaan waa gartay doctor cabdulqaadir bal waxaad iiga warantaa marka goobta marka aad gaarteen jawiga siduu ahaa haddii bal aad noo yaro sharaxdo jawigu runtii wuxuu ahay mar yani daqiiqad ka hor dad badan oo faraxsan oo sheekeysanayay wax cunteynayay oo haddana si deg dega murugo ula soo gudboonaatay marka wa wa wa waad malayn kartaa yani farxad iyo murugo intaas leego isu cogsaday way dhib badan tahay waa tahay marka adinka dhimashada afarta qofa maahane dhaawacyo inteen leeg baad isbitaalaadka gaarsiiseen
lix lix qof ayaan qaadnay lixda qof isbitaal madiinayeen badi dadkaasi dhimashadii dhaawaca isugu jira ma waxay ahaayeen dad rayida oo makhaayada dadkii joogay ah mase askar iyo mas-uuliyiin dowladeed ayaa ku jiray
horta qofka wejiga ugama qoro mas-uul ama askari midna wejiga ugama qoro laakiin hadda wax tuuta la bisnaay dowladeed kumaynan arag bal waxaad marka iiga warantaa ma waxaa jira ambalaasyo kale iyo shirkado kale oo sidiin oo kale gurmadka deg dega ah oo dadka gaarsiiya dhakhaatiirta marka sidaan oo kale ay wax dhacaan oo goobta yimid
actually wax oo official ah oo la yaqaano oo free ambulance service micnaha free ambulance service markaan leeyahay kala jeedaa ambulance oo qof kasta wacad karo oo yani qof kastoo dhibaataysan u gurmadka oo official la ogyahay oo aan aamin ambulance lahayn ma jirto laakiin way dhici kartaa ambalaas shaksi oo leeyahay gurigiisa u taalla ama goobtiisa shaqo u taalla way dhici kartaa laakiin inagu hadda ma ogin wax official ah oo riboodadaas laga helo waayahay doctor cabdulqaadir bal waxaad iiga warantaa marka dadkan dhimashadii dhaawaca isugu jira ee aad ka qaadeen goobta ma waxaa ku yaalay qaraxii dhacay ee meesha ka dhacay mise waxaa ku yaalay rasaas la furay dhaawacyadooda ama dhimashadooda maxaad nooga sheegi kartaa
sare horta wax kasta oo qofka dilaa waa waa biibaha dilaan dhimasho waa dhimasho laakiin hadda wuxuu iiga muuqday dadka waxay ahaayeen wax oo qarax firiska marka wixii ay qarxaan firiskooda ayay dadka ku ayay u badnaa dhaawacyo iyo dhibaatada gaarsiisa carruur ma ku jireen ama waxaan ku arkay laba cunug oo la ii sheegay inay ilmaha caseeyaha baalashka kabaha caseyna ahaayeen da-aadooda imise jir camal ayay ahaayeen waa saddex iyo toban maximum badnaan saddex iyo toban toban saddex iyo toban meelahaas u badnaayeen marka laba wiil oo yaryaray ahaayeen ha ha waayahay bal marka waxaad iiga warantaa goobtii markaad gaarteen ma jiray gurmad kale oo saan su-aashaan siyaabo kala duwan ku weydiiyey adinka maahane ma jireen cid kale oo qaadaysa ama dadku usoo gurmata qaraxa markuu dhacay waxaan u malaynaya waxaa jirta gawaari oo booliiska u leeyahay baabuur oo ambulance booliisku leeyahay iyo mid oo gobolku leeyahay labadaa baabuurna arkeen insha allah
kaasi waxau ahaa doctor cabdilqaadir cabdiraxmaan aadan madaxa ambalaasyada aamin ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramay waryaheena saare cabdi axmed